لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
si aan ugu falo wanaag waxaan ka soo tegay waxaase aan ka dan iyo muraad la aaday may ma jirto waa uun kelmad uu isaga hadlo waxaana hortii ah barsakh xayir aan furmayn ilaa maalinta la soo bixin doona qiyaamaha barsakh waa xaalka qofka uu ku sugnaan marka uu dhinto ilaa laga soo bixinayo waana xaal iyo moosxir u dhaxeeya adduunka iyo aakhirada